qalabkan isboortiska oo dhammaystiran ah yalanka talagalay ee kooxa banooniga lute ee ka dhisanka degmada balogubadley walibana lagu wareejiyay gudoomiyaha gobolka howda iyo weliba gobro ku hayaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro gudoomiyaha gobolka howda iyo bahda ciyaaro ee gobolka onkoreynta iyo weliba goobta ku hadalay isku-duwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaro gobolka howda us-onang mahadnagi wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro oo qalabka isboortiska oo dhammaystiran ah deersiya dhalinyarada waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasiirka wasaaradda wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo aad aragtaan isagoo muddo yaroo gaaban xilka hayay inoo qabt inoo keenay dirayska quruxda badan oo run ahaantii anugu aan ku kalsoonahay markii wasiirka laga dhigay maadaama uu tadhasa u ahaa lambar tobankayagii sooyaal team waa ii sharaf oo anigana sharaf ay tahay oo maanta aad baan ugu farxay kolley muddo yaroo gaabanna wuu joogay anna isku duwo ahaan ilaa sideed bilood baan imarka magacaabanahay mar anagii barasaabka iyo iyo wasiirkuba iyo wasiir ku-xigeenkuba dee barasaab ku-xigeenkuba dadka cusub baan nahay imanka gobolka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan dhalinyarada gobolka aan si wanaagsan oo sidii hore ugu shaqaynayay inaan ugu shaqayn doono wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro somalilan yuusuf noox yuusuf ayaa faahfaahin kubiya qalabka hadeersiyan kooxaha ka dhisanka degmada bilogubudley si in sii dareerta tartamada ciyaaraha dariiskan waxaan ugu talagalay kooxaha ka dhisan gobolka hawd degmadiisa bilogubudle oo runtii ah dhalinyaro isboortiska aada iyo aada ugu fiican oanu jecelnayna insha allahu tartanada ciyaaraha gobolada somalilan marka la qaban doono in iyagoo sidoodiiya oo kubadoodii waxoodii wata ay gobolka kasoo bixi doonaan waxaan kugula dardaarmayaa gudoomiye in wada shaqeyn iyo xidhiir aada u fiican idinka dhexeeyo bahda sboortiska oo runtii ah bah cuduudeeda iyo awoodeedaba leh madaxweynaha qaranka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waxaa ka go-an dhiirigelinta dhalinyarta iyo ciyaaraha iyo waxbarashada dhan walbay noqoto maanta gobolka hawd waa loo soo jeestay gobol buu ahaa runtii ka reeban ama ka hadhay goboladii kale gudoomiyaha gobolka howda maxamed xasan suleymaan yaa mahadnagay wasaaradda dhalinyarada ciyaaro oo qalabka isboortiska oo dhammaystiran aan ka talagalay kooxa banooniga lute ee ka dhisanka degmada bilogubidlaya maanta waxaynu joognaa xaruntii gobolka hawd se runtiina waxaynu horyaallaa agabkii isboortiska ee uu keenay wasiirka dhalinyaradii ciyaaraha weli qayladoonkaa qayladoon ka dhaga fudud ma arag maalin dhawey baa halkan waxaa igu yimi dhalinyaro soconayso gobolka hawda deetana waxaynu waa ciyaar tegaynaaye guddoomiye dee aniguna nucsugo markaa lasoo diray baan ahayo meel allaala meelaan nimadii dirays uga dalbo waayay baan ku odha soo noqodka haddii alla idinka dhigo haynoo ahaato horta ilaahay soo noqodka waa kaa tan wasiirku ma la hadlay waxaan ku dhalinyaradii way sugaysaa sida deg deg ee uga soo jawaabay ayaan horta aada iyo aada ugaga mahad celinayaa markii uu xusbiga u qaabilsanaa xogeeyaha dhallinyaradiiyo ciyaaraha wuxuu ahaa ninkii dhammaan soo qabtay gobolada somalilan oo dhan calaa degme degmo calaa tuulo tuulo intuu isi soo taagay kusoo qabtay barnaamijkii la odhan jiray cerakaab tadhase horta waa ninkaa weeye dhanaano magaalo aanu kasoo qaban ma jirto horta tadhase yacnii ragga loo xulay ee wasaaradahoodii dhabtaa la geeyey ayuu ka mid yahay waxa weeye qofku waxa uu garanayo marka loo diro ayuu shaqadiisa muuqataa waxaanan aaminsanahay intii yarada iminka wasiirka ahaa burcuu kasoo furay berberuu kasoo furay waa kanoo maanta balgabadweynala jooga waxaa laga yaabaa haddii koobku bilowdaan maxay ta ay horyaaladii bilowdaanna inuu gobol walba kooxaha banooniga lute ee degmada bilogubudley ka dhisan iyo la gadoonsiiya qalab isboortis oo korlanka qaado isdhexgalka dhalinyarada